tartanka aqoon iyo iftiin ee dugsiga hoose dhexe ee sare ee koonfur galbeedka oo la hangebagabeeya ardayda iyo weliba ka tartamayaya fasalada iskuulada usa ku koowanya tartankuiyo weliba ujeedadiisi ahaytay in ardayda laga tijaabiya xirfado iyo aqoontiyo islamarkaana ayo ka tartamayana walyaabo iyo baradeena kaasoo usa dareeriya muddo iyo daandheero iyo guuliya karatiga fasalka lixaad ee walibana ardaydan iyo idan xiisi ayana tartankan fasalka iyo guuliya rahasa iyo weliba tartanka gobro ku hayaya gudoomiyaha walbarashada degmada baydhabo iyo maamulka sare ee koonfur galbeeda onkoreynta iyo weliba faahfaahin ku biyey tartanka ardayda lanqabadiga fasalka guuliya karatiga gudoomiyaha walbarashada degmada baydhabo iyo maamulka iyo macalimiintan kuma hadnagay qaabka iyo ardayda walayo ambaraayana us-oon ardayda ka dhiirigeliya iyo si lama jibaaranga dadaalsho usoo ku dareera tartan ogoonadkii agoon iyo aftiin oo tartamaayeen waa labada fasalo ah lixaad e iyo siyeedaad b oo ardayda dugsiga dhexe iyo dugsiga hoose ah markan dhammaantood dugsiga dhexe ah markaan wali guuli raacadaysa kacad waraagda fasalka lixaad e natiijada walinagatahay tomi siyeed dhabood saas daraadiye ood su'aalo siyeedaad bn yoo nagadeen tomili wali ka badiyani lama dhabood wala guulana raacaday langlay raafadi fasalka lihaad ee eedaananka mahadnaga ardayda garbooga hadusuramu mahasanyin eedaanka mahadnaga almagaleeyaan siyaadi anoo ka hadlo afka wasaaradda waxbarashada hidaya tacliinta sare dowladda koonfur galbeed oon ka saraya wasiir wasiir ku-heenka agaasimaha guud dhammaan agaasima waaxyadada shaqaalaha dhammaantiyo guddoomiyaha waxbarasho gobolka agaasimaha waahda dugsiyada guutaan anoo ay guddoonka waxbarashada degmada baydhabo wali intageeka ka ogaaday in mari dalkii dowladda koonfur galbeed oon ka saraya madaxweynaha dowladda koonfur galbeed mudane cabdicasiis waataasa lafta galeen iyo dhammaan golaha wakiilada iyo golaha wasiirada guuloogii laku hiigsadaayay adeegyada waxbarashada ii fududeen iyo ardayda ardaydii macalimiinta hadda macalimiinta macalin garbajo surugnu kumidayi macalimiin shaqaalaha ee wasaaradda waxbarashada mashaar siyaas ustaad yadan mahadsantiin maraagin wali haayana muhiimadda in ardaydon laha saara guutaan dowladdan intaasa hadaf yahay commitmentiga dowladdan wali ay tahay in ardayda dugsiga hoose dhexe si friya walka baradaan maamulkan ang mahadnaga oo garabka guud asrum usina dadaalka iyo juhdiga waa wasaaradda waxbarashada ee guutan dawladda walakin ka mahadnagaas adeegyada iyo fududaanta iyo guuloogyada hangoohidi iyadaan ang mahadsantiin waa warkama ka dheeradaw sagaari walakin ka mahadnaga ee macalimiinta muddaan hagali wali macalimiinta daantiyayeen macalimiinta wasaaradda waxbarashada salariga siyaasi oo bayrulka dawladda ka jiraan macalimiinta iyadaan ka mahadnaga shaqadii oo si wanaagsan guudadeen